bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbood joogtaan iyo weliba si walbo idiin soo gaarayo maqalka raadiyaha galgaduud waxaad kusoo dhawaataan warka fiidnimo ee shabakadda wararka g n n qodobada fiidnimadan aan idiin diyaarinay kuwooda ugu doortarana waxaa ka mid noqon doona khilaafkii u dhexeeyey madaxda galmudug oo heshiis hordhaca laga gaaray iyo weliba madaxweyne farmaajo ka hadlay hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ka digtay in la siyaasadeeyo gudashada waajibaadka xajka jirweynaha kooxda caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeedda oo maanta ka furmay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya madaxda ugu sarraysa maamulka galmudug oo ka qayb gashay xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka iskuulka cumar bin cabdilcasiis ee magaaladan gurceel maamulka jubbaland oo war ka soo saaray taliyaha laga celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo dowladda norway oo qoonsatay dhammaan noocyada kala duwan ee baasaboorka soomaaliya qodobada ka baxsan fiidnimadan waxaa idiin diyaarinay madaxweynaha dalka eritariya oo booqanaya dalka etoobiya mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal taariikhdu waa saddex iyo tobanka bisha juulaay ama toddobaad laba kun sideed iyo toban waxaad dhegaysateen qodobada warkeena kuwoodii ugu door korona hase ahaatee kusoo dhowaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu bogaadiyey isfahamka ay gaareen dhinacyada galmudug oo maalmahan u joogay magaalada muqdisho xal u helista khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray madaxweynaha ayaa waxa uu yidhi kadib wadatashiyo aan la yeeshay dhinacyada ay khusayso dib u heshiisiinta galmudug waxaa xalay waxaa xalay ka gaarnay natiijo wax ku ool ah oo u adeegaysa danta guud taasina ay ku timid isa tanaasul iyo weliba isqancin waxaan ugu hambalyaynayaa dhammaan madaxda galmudug sida xilka xilkaasnimada leh ee ay u soo dhoweeyeen qorshihii aynu qorshihii waa qorshihii aynu hordhignay kaasi oo uu aasaas u yahay dhaqangelinta heshiiskii ka koobnaa afar iyo tobanka qodob ay ku kala siixideen villa soomaaliya lixdii disembar labada kun toddobiyo tobanka sidaasi waxaa yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in madaxda galmudug ay wax walbo ka horumariyaan danta guud ayna muujiyaan mas-uuliyad dheeri ah si loo dardargeliyo dib u heshiisiinta galmudug shacabkana loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah madaxda galmudug oo ka qayb gashay wadahadalladan ayaa soo dhoweeyey tubta ay u jeexday dowladda federaalka ee soomaaliya ee lagu soo afjarayo khilaafaadka siyaasadeed ee bilihii u dambeeyey taagnaa waxaana la isla meel dhigay in howsha lagu dhammeeyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug raadiyaha galgaduud waxaa u xaqiijiyey arrintan oo dhanka maamulka galmudug ah waa afhayeenka madaxtooyada maamulka galmudug ee oo markaasi la hadlay waryaheena cabdulqaadir guure barre
in dhowaalaba magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaa ka soconayey heshiis u dhexeeya madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo ku casuuntay dowladda federaalka soomaaliya habeenkii xalay xilli dambe ayaa heshiis is-afgarad ah ay ku dhex martay madaxda sare sida madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xaaf madaxweyne ku-xigeenka maxamed cabdi xaashi carabey iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir kaasi oo lagu dhammaynayey madmadowgii heshiiskii soo kala dhex galay ahlu sunna iyo galmudug qaabka ku kala aragti duwanaanshaha fulinta heshiiskaasi dowladda federaalka soomaaliya oo arrintaasi waqti dheer ku bixisay ayaa waxaa la isku afgartay heshiis is-afgarada kaasi oo lagu dhammaystiri doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug haddaba arrintan ayaan wax ka weydiiyey afhayeenka madaxtooyada dhanka warfaafinta u qaabilsan maxamuud cusmaan cabdulla berey ah nasiihayaha afhayeenka galmudug waxaana uu ku jawaabay aada umahadsan tahay cabdiqaadir gure sidaad la socotaan baa maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray is-afgarawaad ama kale aragti duunaasho siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug oo runtii aad la socotaan in ay muddo dheer soo jiikamaysay kadib fulintii heshiiskii ahlusunna waljamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug ay gaareen taas oo madaxda dowlad goboleedka galmudug qaar kamida sida madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ay ka ka biyodiideen sida heshiiska ahlusunna waljamaaca iyo galmudug loo fulinayo adiga door dheer iyo wadahadallo dheer kabacdi oo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho ugu yeertay madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug oo runtii maalmahan socday dee bulshada dowlad goboleedka galmudug iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedna ay indhaha ku hayeen sidii arrintaasi ay mar un ku dhammaan lahayd ama qaabka ay u dhammaanayso runtii waxaan farxad ah in madaxda dowlad goboleedka galmudug ay gaareen is-afgarad heshiiskii ay maalmihii ugu dambeeyay u joogaan magaalada muqdisho runtii is-afgaradkaas oo runtii ay ku dhahneed isu tanaasul wax isu ogolaansho iyo sidoo kale in loo naxo ummadda ama sidoo kale shacabka dowlad goboleedka galmudug runtii heshiiskaas oo wakti dheer qaatay oo hadalladaas oo wakti dheer qaatay runtii ayna kaalin lixaad la ka qaateen madaxda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida madaxweynaha iyo soo kore siyaaraha xalay ayaa waxaa xilli dambe gaaray heshiis heshiiskaas oo runtii hadda hordhac lana rajaynayo insha allahu tacaala in dhowaan lagu dhammaystiro magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana la rajaynaya insha allahu tacaala heshiiskaasi in lagu dhammaystiro magaalada muqdisho waxaanse dhammaanaa u sheegno shacabka dowlad goboleedka galmudug oo runtii dhegeysanaya warbaahinta raadiyo galgaduud iyo sidoo kale warbaahinta kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug in madaxda dowlad goboleedka galmudug ay si rasmi u heshiiyeen in madowda siyaasadeed iyo khilaafka siyaasadeed ay ka dhexeeyeen madaxda dowlad goboleedka galmudugna ay soo idlaaday soona afjarmay ayadoona markaasina madaxda dowlad goboleedka galmudug runtii ay noqdeen caawa isku aragti ayna ku midooben sidii shacabkan dhibaatadu gaashatay oo runtii colaadaha iyo sidoo kale kooxaha kala duwan ee dhibaateeya shacabka dowlad soomaaliyeed ay rafaadka iyo dhibaatada ay ku hayaan runtii sidii looga bixin lahaa ama looga saari lahaana madaxdu ay isla qaateen arrintaasi oo ahayd arrin ay shacabku ay sugayeen oo maalmihii ugu dambeeyey shacabku ay indhaha ku hayeen wax uun ka soo baxa madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug runtii ay noqotay mid hadda lasoo afjaro waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala markii laga soo laabto shirka brussels in madaxda dowlad goboleedka galmudug runtii ay imaan doonaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaasna lagu dhammaystiri doono heshiiska lagana saari doono warmurtiyeedka amase qodobada madaxdu ay isla qaateen in runtii sidii khilaafkii madaxda sare u dhexeeyey loogu xallin lahaa lagu caddayn lahaa taas oo aan rajaynayno insha allahu tacaala inay noqon doonto mid ku dhammaata guul iyo sharaf ay usoo hogaagtay shacabka dowlad goboleedka galmudug intaas ayaan waxaan rabay inaan idiin sheegno waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sihayaha afhayeenka maamulka galmudug oo markaasi u warramaya waryaheena cabdulqaadir guure bare dhegaystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa aamusnaanta yar oo markaasi ah ciladanka farsamada wararka gobolka ayaan ku guda jirnaa iyo madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ayaa waxa ay ka qayb gashay xaflad maanta xaflad furitaan ah oo maanta lagu qabtay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iskuulka cumar binu cabdilcasiis madaxda ayaa waxaa ka mid ahayd madaxda xukuumadda galmudug iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka ay markaasi waa qayb ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka maamulka galmudug haddaba waxaa xafladdaasi inooga qayb galay waryaheena cabdinuur faarax xasan oo markaasi inooga diyaariyay warbixintan soo socota
xafladdan oo ahayd mid si heer sara loo soo agaasimay ayaa waxa ay ahayd furitaanka sana dugsiyeedka laba kun iyo siddeed iyo toban laba kun iyo sagaal iyo toban ee iskuulka cumar binu cabdilcasiis xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed jaakir cali xasan guddoomiyaha gobolka galgaduud guddoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle guddoomiyaha degmada guracel cabdulaahi maxamed barre bayntaa qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug iyo weliba marti sharaf kale madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed jaakir cali xasan ayaa sheegay in ay xoogga saarayaan sidii ardada dhammaysata heerka koowaad ee waxbarashada ay u dhiga lahaayeen jaamacadaha deegaanada maamulka galmudug
kuwii ka baxay oo dhammeeyey madaarista waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim hadda ka bacdi inay ku kaaftoomi doonaan jaamicaadka ku yaalla galmudug gudaheeda inay ku kaaftoomaan ayaan rajaynaynaa oo aan u diyaarinno meelihii ay wax ka baran lahaayeen haddii ay tahay shahaadadii jaamacadda ama mastartii ama digtoore ay ku qaataan dhalkooda hooyo deegaankooda iyagoo dadkoodii la dhaqan waalidkoodii la dhaqan saaxiibbadoodii aan ka dheeraan in ay waxbarashadoodii u dhammaystiranto taas ayaan xoogga saaraynaa biidni illaahi alkariim sidoo kale sheekh shaakir ayaa sheegay in amni darro aan wax lagu bare karin islamarkaana amniga awgeys ay wax ku baranayaan ardadani
maa sha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala horumar iyo waxbarasho iyo bulaal ay ka hormaraan iskuulaadka kaleeto waxaad ogtihiin wax badan baad makansateen oo ummad badan oo aysan makansan arda badan oo adinkoo kaleeta ah yaa amni darro daraaddeed wax la bara waayey ilaahay baa amni idin siiyey aad wax ku barataan ilaahay baad uga shukrinaysaan waxaad uga shukrinaysaan oo kaleeto ummaddii ilaahay idiin soo marsiiyey hooyadahooda ilaahay idinku siiyey ayakana waa ku xamdinaysaan oo waa u ducaynaysaan
mid ka mida maamulka iskuulka macalin shaafici cali cabdi ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda iskuulka cumar binu cabdulcasiis isagoona xusay inuu yahay iskuulkii ugu horreeyey ee laga fura degmadaani gurceel
aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena cabdinuur faarax xasan oo qodobkaasi inoo faahfaahinayey hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa waxay ka digtay in la siyaasadeeyo gudashada waajibaadka xajka xilli maalmahan uu tagnaa khilaafka ka dhashay arrimaha acmaasha xajka ayaa waxaa arrintaasi ka digay in la siyaasaday hay-adda culimmada soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka hay-addaasi sheekh nuur baaruud gurxan oo la hadlay warbaahinta magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay jecel yihiin inaan siyaasad iyo qabiil midna aan lagu salaynin maadaama ay tahay xajka mid ka mid ah arkaanta islaamka waxa uu sheegay in guddiga cadaaladda ee baarlamaanka ay horey qoraal ugu direen hase yeeshee ay jiraan dad kale oo arrimo arrimaha xajka u adeegsanaya siyaasad islamarkaana ay aada uga xun yihiin haddii ay yihiin hay-adda culimada soomaaliyeed
arrintan waxaan jeclahay inaan la siyaasadaynin inaan la qabyaaladaynin hadda matalan anoo runtii aad u ixtiraamaya guddiga cadaaladda iyo diinta iyo awqaafta ee baarlamaanka ribood ay qoreen baa jira inaad aragteen baan rajayn malaha dalxa u arkay ila tahay yacni riboodkaasi rag hadda mustawahaa leh oo magacii cadaaladda iyo diintii wata shirweynaha kooxda caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warbixinta warkan waxaa inooga diyaariyey waryaheena cabdikaafi xasan axmed
qiyaastii laba boqol oo ergo oo ka kala socota siddeed iyo konton waddan ayaa waxa uu shalay shirweyne looga hadlayo sidii loo cusboonaysiin lahaa taageerada caalamiga ah ee looga hadlayo la dagaalanka burcadbadeeda ka qowlaysata xeebaha soomaaliya uga furmay caasimadda dalka kenya ee nairobi shirkaasi oo ah kii koob iyo labaatanaad ee kooxdaasi isku xirka howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda ka qowlaysata xeebaha soomaaliya contact group on bercy of the cost of somalia waxaa ka soo qayb galay wasiiro diblomaasiyiin iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo isku raacay dardargelinta cusub ee la gelinayo ammaanka maraakiibta cabsida kala kulanta badda soomaaliya iyo xuduudbadeedka galbeed ee badweynta indiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka murushias ahna madaxa kooxda caalamiga ah isku xirka howlgallada lagula dagaalamayo burcadbadeeda oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la cusboonaysiiyo howlgalkaasi si loo awoodo si loo awood yareeyo burcadbadeeda ka qowlaysato badda soomaaliya iyo dembibadeedka kale ee ka dhaca xeebaha soomaaliya wasiirkaasi oo lagu magacaabo fishna lajmanerio waxa uu ku baaqay in la dhiso awoodda ilaalinta xeebaha soomaaliya waxa uuna hoosta ka xariiqay inay yaraadeen maraakiibtii ganacsiga ee lagu afduubi jiray xeebaha soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyeena cabdikaafi xasan axmed oo qodobkaasi inoo soo koobayay intaasi ayaan ku hakinayaa saaxiibayaal war wixii gudaha iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray soo saaristii tibintubu anigoo cabdiraxiin ducajecel ayaa idiin soo jeedinayay waxaa igala qayb qaadatay dhammaan wariyaasha raadiyaga gudunta kulmayno warkan war la mid ah waanagoo isku duuban oo idinle habeenka idiin wacnaado